halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaana horay u sii soconaya warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa timoteyos warqaddan waxaa ku qoran qaynuunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda iyo weliba sida looga ilaaliyo inaanay ku dhicin ilxaad iyo fikirra dad leeyahay waa warqad lagu hogo tusaalaynayo wacdiyaasha si kuwa ay wacdinayaan loogu soo duwo waxbaridda toosan ee rasuullada waxaana la adkaynayaa in loogu dhaqmo injiilka sida uu yahay oo aan lala imaanin waxbarid lagu sallaynayo qof
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqabi rarkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxaannu ku soo xidhnay barnaamijka aayadda lixaad ee cutubka shanaad waa baalka saddex boqol lixdan iyo sagaal ee axdiga cusub waxaanan ka soo hadlaynay haweenka carmalada ah iyo sida loo garab qabanayo qofka laga dhinto ee haweenka ah waxaa laga doonayaa inay salaad iyo tukasho ku adkaysato si ilaah caawimaad uu ugu soo fidiyo oo ilmaha agoonta ah ilaah ugu dhaqaaleeyo iyada marka waxaannu aragnay dhegaystayaal inaan carmal loogu yeedhi karin naag ninkeedii dhintay oo iyaduna raaxadoon ah oo aan ilmaheeda shaqo ku lahayn balse doondoonaysa inay qasab ku hesho nin iyada u raaxeeya waxaa rasuul bawlos uu leeyahay haddaan idinku celiyo sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda lixaad sida tan laakiin tii raaxaysi u noolaataa waa meyd intay nooshahay haddii haddaba aad u timaado naag carmal ah oo gurigeedana xaflado badan lagu qabto taasu carmal ma ahan oo iyadu kama mid aha carmalada u baahan caawimaadda sida ku qoran aayadaha afar ilaa shan ee cutubkan shanaad markaa micno yeelan mayso sida ay isku xigaan qaar ka mid ah wehelnimada ama saraakiisha qofka ceenkaas oo kale ah ma ahan qof dhibaataysan markaana looma baahna in caawimaad looga raadiyo kiniisadda haddaan meeriska halkiisii idinka sii wadno ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol sagaal iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka shanaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan waxyaalahan ku amar inay ceeb la'aadaan rasuul bawlos wuxuu la hadlayaa timoteyos oo taasina way caddahay wuxuuna ku leeyahay ninkan dhallinyarada ah ee wacdiyaha ah ku adkee amaradan kiniisadda xubnaheeda si ay u ceeb la'aadaan waa inay kiniisaddu ay si sharaf iyo maamuus leh ula macaamilootaa xubnaheeda hadday yihiin dhallinyarada odayaasha iyo weliba hablaha da'da ah iyo kuwa dhallinyarada ah intaba waxaa kaloo lagu adkaynayaa kiniisadda gargaarka naagaha carmalada ah ee agoonta badan haysta ee danta yar waxaa jira kuwo dhaqaale haysta oo aan u baahnayn taakulaynta kiniisadda oo waxaa jiri kara carmallo raggoodu dhintay oo aan shaqo ku lahayn kiniisadda iyagoo ay ugu wacan tahay inay xoolo badan haystaan naagtuna waxay ka fakaraysaa sidii ay rag kale ku guursan lahayd hablaha noocaas oo kale ah uma qalmaan taakulaynta kiniisadda waana amarka timoteyos ay tahay inuu la wadaago kiniisaddan reer efesos haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminka eegaynaa isla warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda siddeedaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin qof hadduusan dadkiisa dhaqaalayn khusuusan kuwa gurigiisa jooga kaasuu iimaankuu inkiray wuuna ka liitaa mid aan rumaysnayn waxaa inta lagu sheegayaa ama lagu adkaynayaa in qofka carmaladda ah u daryeelo kan xigtadeeda ah dadka halkan laynoogu sheegayo waa kuwa tabaalaysan laakiin ma ahan kuwa dheragsan waxaana marka hore ugu horreeya hablaha carruurtoodu ay agoommaha yihiin kuwaasu way ka sii daran yihiin waa kuwa aan xigtadooda danyarta ah daryeeline kuwa aan rumaysadka lahayn qorniinku waa cad yahay oo waxaa la doonayaa inaan kaalmayno dadka tabarta yar ee xigtadeenna ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa waxaa ku qoran cutubka shanaad aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub sida tan ha la qoro carmal aan lixdan sannadood ka yarayn oo nin keliya naag u ahaan jirtay marka la leeyahay haweenay laga dhintay oo carmal ah oo lixdan sannadood aan ka yarayn ayaa waxaa loola jeedaa kuwa aan shaqayn karin oo raggoodii caawiyi lahaana ay dhinteen welibana hal nin oo keliya lahay waxaa jiri karaa haween markii ninku uu ka dhinto rag kale oo aan fara yareen guursanaya kuwaasu uma qalmaan in la taakuleeyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa dhegayste cutubka shanaad aayadda tobanaad weli waxaannu ku jirnaa baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub isla warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo loogu marag furay inay shuqullo wanaagsan samaysay hadday carruur korisay hadday shisheeyaha martisoori jirtay hadday quduusiinta cagaha u maydhay hadday kuwii dhibaateysnaa u gargaartay hadday shuqul kasta oo wanaagsan aad ugu dadaashay waa in la eegaa taariikhdeedii iyo sidii ay kiniisadda ugu dadaashay markaa la dooni maayo in la caawiyo qof waliba oo iska yimaada ha yeeshee haddii ay tahay qof leh taariikh wanaagsan oo kaalmo u baahan waa in la gacan qabtaa ma ahan in qof waliba oo dariiqa jooga wax la taro ma ahan in laablakac lagu sameeyo wax waliba oo qof waliba oo ay ka caddahay uma qalmo kaalmada beesha rumaystayaasha ah haddii aannu ka soo bixin shuruudaha kor ku xusan waxaa la doonayaa in marka hore hablahaasi carmaladda ah ay ahaayeen kuwa gacan ka geystay dhismaha kiniisadda ama wehelnimada beesha waxaa la doonayaa inay u howlgalaan waxqabadka iyo kororsiimada xagga tirsiga iyo xagga ruuxa ee jameecada intii ay kari karaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan laakiinse carmaladda dhallinta yar diid waayo markay qooqaan ayay ka jeestaan masiixa oo waxay doonayaan inay guursadaan iimaankoodii hore way naceen oo sidaas daraaddeed waa la xukumay haddaba waa dhab in haweenka dhallinta yar ama dhallinyarada ah ee raggoodu dhinto inay doonayaan mar kale inay guursadaan taasina waxba kuma jabna sida ay ila tahay hase yeeshee waxaa mar waliba jiri kara halis ah in carmalada laga dhintay ee da'da yar ay guursato nin aan rumaysnayn oo sidaas daraaddeed ay rumaysadkeedii isaga tagto kiniisaddana waa inay ka digtoonaadaan taas oo ay tijaabiyaan gabadha si aanay guur ugu soo cararin laakiin haddii ay ilmo leedahay ay ilmaheeda u korsato oo rumaysadkeedana ay ku adkayso tukasho haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waxay kaloo weliba bartaan inay caajisiin noqdaan iyagoo iska wareegaya oo guriba guri uga baxaya caajisiin oo keliyana ma aha eh weliba way warsheeko badan yihiin oo axwaalka dadka kalena way farageliyaan iyagoo ku hadlaya waxyaalo aan waajib ku ahayn waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay qaarkood hablaha waxaa ka soo hara wartiro oo axwaalka dadka kalena way farageliyaan oo waxay ka hadlaan waxyaabo ay tahay inaanay ka hadlin oo xan baa qaarkood ay la meeraystaan oo waxay ka tagaan meheraddii ay lahaayeen haddii markaa hooyadii aan carruurta lahayn oo ninkeedii dhintay oo ayan camal haynin waxay ku wareegaysaa guryaha iyadoo hadba meel gambar dhiganaysa taana kitaabku wuu ka soo hor jeedaa waxaana wanaagsan in xigtadeedu ay camal u raadiyaan si aanay guryaha ugu kala gooshin oo wakhtigeedana aanay hadal ugu luminin weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad waa baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba waxaan doonayaa inay carmaladda dhallinta yaru guursadaan oo carruur dhalaan oo gurigoodu u taliyaan oo ayan cadowga isu jebin inuu caayo waxaa la doonayaa haddaba in gabadhu guri yeelato haddii ninkeedii hore uu ka dhinto oo la dooni maayo inay guur la'aato waxaa la leeyahay ma ahan inay cadowga isku jebiso waxaa la doonayaa haddaba in gabadhu guri yeelato haddii ninkeedii hore uu ka dhintay oo la dooni maayo inay guur la'aato waxaa la leeyahay ma ahan inay cadowga isku jebiso waxaa la doonayaa xidhiirka wadaadka jameecada masiixiyiinta ah la leeyahay mid waliba oo xubin ka ah wehelnimada in sare loo qaado iyadoo taasina ay markhaati u noqonayso dunida haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota waayo hadda ka hor qaar baa xagga shayddaanka u leexday haddaba kuwaasu ma ahan in cadowga kiniisadda loo jebiyo waayo waxay kol dambeeta leeyihiin dhibaatadu waxay kaga timid jameecadan masiixa raacsan haddii kale nolosheeda way horu marin lahayd haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa isla warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qorninka uu leeyahay sida tan haddii naag rumaysanu ay leedahay carmalo ha u gargaarto iyada oo kiniisadda yaan la culaysin si ay u gargaarto kuwa carmalada runta ah waxaa iminka halkan lagu adkaynayaa in qoys waliba uu caawiyo carmaladiisa si aan kiniisadda loo cuslaynin waxaana xoogga laysugu keenayaa carmalka aan lahayn kuwa caawiya oo dhibaataysan haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qorninka uu leeyahay sida tan waa yeellada si wanaagsan wax ugu taliya ha lagu tiriyo kuwa istaahila in labalaab loo maamuuso khusuusan kuwa ku howshooda wacdinta iyo waxbaridda kiniisadihii hore waxay kaalmayn jireen macallimiintooda oo macallinka wanaagsan waxaan u malaynayaa inuu ka mushaaro badnaa kuwa kale weli meeriska cutubka ayaan ku jirnaaye waxaannu eegaynaa warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota waayo qorniinku wuxuu leeyahay waa inaadan dibiga af xirin markuu sarreenka burburinayo wuxuu kaloo leeyahay shaqaaluhu waa istaahilaa abaalgudkiisa marka bawlos uu leeyahay dibiga waa inaadan afka ka xidhin ayuu soo xiganayaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka shan iyo labaatanaad aayadda afaraad iyo injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad aayadda toddobaad waxaa beesha masiixiyiinta ah laga doonayaa in macallinka kitaabka bara ay ugu deeqaan intii karaankooda ah wixii ay haystaan waxaa kaloo la doonayaa inay wax badan siiyaan macallimada haddii hawsha ay idinka dhexayaan aad ku barakowdeen waa dhab in dad badan oo soomaali ah aanay garanaynin macallimada kitaabka quduuska ah balse taariikhdu weligeed iskusi noqon mayso oo dhowaan waxaa soo badanaya macallimo dadka masiixiyiinta ah ee sii kordhaya kitaabka wax ka bari doona markii wakhtigaasu u yimaado waxaa wanaagsan in qof waliba ee masiixi ah u taakuleeyo macallinka kitaabka weli waxaannu ku gudi jirnaa kitaabka axdiga cusub warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan nin waayeel ah ashtako ha ku qaadin laba ama saddex qof oo ku markhaati fura mooyaane haddii dadku ay raaci lahaayeen nidaamkan waxaa soo dhammaan lahaa xanta iyo hadalka dadka dhexdiisa lagu baafiyo ee xanta ah wuxuu rasuul bawlos ka soo hor jeedaa in jameecada ay hadalla aan macno lahayn ku eedeeyaan wadaaddadooda ama waayeellada wuxuu doonayaa haddii eed qofku u galo in lagu caddeeyo haddii kale ma ahan in hadallo lafadil ah qofka laga faafiyo oo waxyaabo aan la hubin suuqa loo geliyo tan ahmiyadda lehna waxa weeye inaad runta soo ogaato intaadan eray afkaaga ka soo bixin haddii nin oday ah ama wadaad ah la eedaynayo waa in la helaa ilaa saddex markhaati haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda labaatanaad waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan kuwa dembaaba inta kale oo dhan hortooda ku canaano in kuwa kalena ay cabsadaan haddii arrinka runta ah la garanayo ee ah in hoggaamiyaha kiniisadda u dembaabay waa in lagu canaanto kuwa kale hortooda su'aasha soo baxaysa ayaa waxay noqonaysaa hoggaamiyaha dembaaba ma waxaa lagu hor canaananayaa dadka oo dhan dhexdiisa mise gees baa loola baxayaa maadaama xubnaha kiniisadda iyo hoggaamiyeyaashu aanay isku mid ahayn ayaa waxaa la doonayaa in haddii xubin ka mid ah kiniisadda dembi lagu arko waa in gees loola baxaa oo wax loo sheegaa hase yeeshee haddii qof hoggaamiye ah uu dembi galo waxay dhaawac u geysanaysaa kiniisadda sababtaasi aawadeed qofka hoggaamiyaha ah ee lagu qabto dembi waa in laga eryaa kiniisadda oo weliba la carabaabaa oo arrinkiisana la galaa ma ahan in laga aamuso oo uu haddana dhibkii iyo xumihii uu horay u sii wado waa in lagu qiraa dembigiisa oo loo sheego inaan loo baahnayn in uu xubin ka ahaado guddiga weli waxaannu ku jirnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos oo u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waxaa ilaah iyo ciise masiix iyo malaa'igaha la doortay hortooda aan kugu waaninayaa inaad waxyaalahan ku dhoortid ee xashalla'aan oo aadan waxba samayn adoo dadka kale jeclaysanaya waxaa timoteyos laga doonayaa inuu isku si ula macaamilo xubnaha kiniisadda waxaa qayb ka noqon kara kiniisadda nin tujaar ah oo u wanaagsan isaga marka la dooni maayo hantidiisa badan in loogu xisho oo laga sarraysiiyo kuwa kale oo isaga la siiyo sharaf iyo mudnaan ka badan xubnaha caadiga ah ee aan hodanka ahayn rasuul yacquub ayaa isna arrinkaasi ku adkaynaya isla warqaddiisii cutubka labaad haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka eegaynaa cutubka shanaad aayadda laba iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub ninna gacmaha degdeg ha u saarin dad kale dembiyadoodana ha ka qaybgelin nafsaddaada daahirsanaan ku dhowr haddaba gacmo saaristu kama dhigna in awood qofka uusan lahayn uu ku helayo taasoo ka imaanaysa kuwa gacmaha saaraya gacmo saaristu waxay astaan u tahay in waayeelladu ay qayb ka yihiin howsha ninkan dhallinyarada ahi uu qabanayo waxaanan arrinkaasi kaga soo faalloonnay cutubka afaraad aayadda afar iyo tobanaad haatan wuxuu rasuul bawlos leeyahay ha ku degdegina gacmo saarista ama inaad wehella noqotaan howlwadeennada qaar waxaa laga yaabaa inaanay hawsha u qalmin oo ay kiniisadda ama jameecada u keenaan sharafdarro weliba waxaynu ognahay in degdegi aanay door dhalin haddii nin dhallinyaro ah loo doorto macallin isagoo aan weli ku gaamurin hadalka waa dhab inaannu baraynin waxbarid hagaagsan bawlosna taas buu ka gaashaamanayaa wuxuu doonayaa in mid waliba ee baraya dadka qowlka ilaah inuu ku gaamuro hadalka runta ah ee injiilka oo uu aad iyo aad u garanayo waxbaridda rasuullada waxaa rasuul bawlos uu kula dardaarmayaa timoteyos dad kale dembigoodana ha ka qaybgelin nafsaddaada daahirsanaan ku dhowr waa talo wanaagsan inaan ka joogno dembiyada dadka kale iyo inaanay caadifad qabiilna qaadin haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse hadda kadib biyo oo keliya ha cabin ilowse waxoogaa yar oo qamri ah u cab calooshaada iyo cudurradaada mararka badan kugu soo noqnoqda daraaddood marka uu leeyahay rasuul bawlos ha cabin biyo keligood balse waxoogaa yar oo qamri ah ku darso ayuu ula jeedaa inuu timoteyos isku daweeyo waxaa rasuul bawlos uu garanayay in timoteyos qabay calool xanuun dawo u baahan markaana qamri cabista halkan lagu sheegayo waa mid dawo loo qaadanayo mase ahan in lagu sakhraamo weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa iminka warqaddan koowaad ee rasuul bawlos oo u qoray cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatanaad waa baalka saddex boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan dadka qaarkood dembiyadoodu waa bayaan oo waxay u horumarayaan xukunka dadka qaarkoodna kuwoodu way daba socdaan waxaa bawlos uu adkaynayaa in dadka dembiyadooda looga jaasaynayo dunida qaarka kalena dembiyadooda ay daba soconayaan oo ay xabaasha la gelayaan waxaa taasoo ay inoogu qoran tahay oo kale warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka toddobaad aayadda toddobaad markaasoo rasuulku uu leeyahay yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa bawlos oo arrinkaasi isaga ah wax ka qoraya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda soddonaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota sababtaasi daraaddeed ayay badidiinnu u itaaldaran yihiin oy u bukaan oo qaar aan yaraynuna u dhinteen bawlos wuxuu leeyahay qaarkood horay baa ilaah u xukumay dadka qaarkiina cudurro baa ku dhaca iyadoo looga jaasaynayo xumaantooda kuwana xukun ilaah baa ku soo dega oo way dhintaan isagoo horay arrinkaasi u sii ambaqaadaya ayaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan laakiin haddaynu innagu dhexdeenna iska xukumi lahayn laynama xukumin
maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahay boqorkii maqlaybaa murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisa yahay maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahay
muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisa yahay
maryaanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahay maqawirtii markay mudanaan arkeen meel kalay mareen oo mucjisa yahayd maryaanu bikraaba masiixi sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin